SBS Radio.
dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxay markii ugu horreysay ka hadashay go-aankii dowladda ee ka soo saartay ee la xiriiray arrimaha duulimaadyada taga magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad omar oo u waramay mid ka mid a warbaahinta maxalliga ee muqdisho ayaa waxa uu sheegay in joojinta duulimaadyadii tooska ahaa ee tegi jiray magaalada kismaayo ay salka ku hayso in aysan jirin sida uu yidhi cid ay si buuxda ugu halayn karaan duulimaadyada magaalada kismaayo sidaa darteedna ay buuxinayaan kaalintaasi bannaan sida uu hadalka u dhigay
meelaha ay ka jiraan maamulka rasmiga ah ee dowlada soomaaliya federaalku ay aqoonsan tahay iyo international community ay nala ogyihiin dhammaan diyaaradugu way tegi karaan wayna ka bixi karaan sababto ah waxyaabaha soo gelaya iyo waxyaabaha ka baxayo iyaga ayaa controlaya mas-uuliyadaasna qaadaya maamul aan ku aamino ayaa jooga inaynan wadanka soo gelin waxyaabo aan laga ogolayn wadanka oo illegal ah inuusan soo gelin kismaayo maamul kama jiro sidaas awgeed ayaan rabnaa inaan xaqiijino oo keliya waxa kasoo gelaya waxa kasoo degaya waxa ka dhoofaya inay yihiin wax waafaqsan sharciga ee soomaaliya mas-uuliyadaasna annaga ayayna saarantahay dowlad federaal ahaa wasiir omar waxa uu sheegay inaysan jirin xanibaad la saaray magaalada kismaayo balse go-aanka xukuumadda uu yahay mid lagu ilaalinayo danta guud ee dalka sida uu yidhi wax una qabatayna haba yaraatay oo saaran jubbaland specially kismaayo ma jirto diyaaradda la diyaaradda rabta inay kismaayo aado oo si sharci ah wadanka kusoo gasho way tegi kartaa sidii markii horeba ay u tegi jirtay haddii wax cunaqabateyn ah la yiraahdo dowladii hore ee jubbaland ayaa mar mamnuucday in laga dego garoonka dhoblake laakiin wax kale oo xanibaad ah iyo cunaqabateyn haba yaraatee ma jirto shacabkii ku nool jubbaland aada iyo aad ayaa naga warhayaa reerkayga oo dhan aa degan faamilkayga o dhan qaraabadayda oo dhan saaxiibadayda o dhan dariskayga hore oo dhan jubbaland aniga waan kasoo jeedaa marka si wanaagsan ayaa nooga warhayaa duulimaadyadii tegi jiray way tagaan dhammaantood wax una qabatayn ah oo dhinacaasi saameeyey ma jiro waxaa la rabaa siyaasad lagu feelgaroobay lagu khasaaray talaxumo tiro badan ayaa la rabaa in dusha looga saaro duulimaadyo duulimaadyadu way tagaan sidii ay u tegi jireen ayay u tagaan laakiin haddii siyaasad la isku dayay in afgembi lagu sameeyo doorasho dhici weyday iyo isu keena diyaarado iyo duulimaadyo waa wax kale waa dacaayado raqiis ah hadalka wasiirka wasaaradda duulista hawada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed salaad omar ayaa wuxa uu kusoo aadayaa xili maamulka jubbaland uu soo saaray warbixin qoraal ah oo ku aadan xaaladda amni siyaasadeed iyo bani aadinimo ee ka jirta dowlad goboleedkaasi jubbaland jubbaland waxay sheegtay in shacabka deegaanadaasi ay saaran tahay siday yidhaahdeen xayiraad sharci daro ah oo dastuurka baalmarsan taasoo saameyn ku yeelatay dhinacyada ganacsiga dhaqaalaha caafimaadka iyo arrimaha gargaarka bani'aadinimo ee maamul goboleedkaasi jubbaland siday yidhahdeen war-saxaafadeedkaasi ka soo baxay maamulka jubbaland ayaa waxay ku sheegeen in dowladda federaalk ee soomaaliya ay si gaara duulaan ugu tahay sida la yiri magaalada kismaayo ee xarunta u ah maamulkooda iyagoona carro ka muujiyey go-aankii diyaaradaha ku wajahan magaalada kismaayo loogu amray inay marka hore muqdisho soo maraan madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud sayid aadan oo maalin ka hor warbaahinta kula hadlay magaaladaasi kismaayo ayaa waxa uu dignin adag ka soo saaray faragelin uu sheegay inay kusoo fool leeyihiin maamulkoodii jubbaland waxa uu sheegay inay tallaabo adag ka qaadi doonaan sida uu yidhi cid kasta oo isku dayda inay faragelin toos ah ama mid aan toos ahaynba ay ku samayso maamulkooda jubbaland wixii dhibaato ah ee ka yimaadana waxa uu sheegay inay dusha ay saaran doonaan dadka sida uu yidhi damac shakhsiyadeed maamul dhan u burburinaya waxaan ugu digaynaa faragelmaha socdo kuwa nagu soo wajahan iyo kuwa hadda la abuurayo taasoo dhammaantood ah duminta nidaamkan jira duminta dadkan wada nool in la dhibaateeyo la kala diro cid kasta oo ku lug leh inay dib ugu baxdo haddii kale cawaaqibka ka dhasho ay mas-uuliyaddeeda iyada qaadi doonto ma sahlano in damac shakhsiyadeed loo burburiyo arrimaha bini'aadinimada deegaanada jubbaland waxaa ka jira abaaro qaybo badan oo ka mid ah biyola-aan nafaqadarro waxaa jira cunaqabatayntii la saaray deegaanada jubbaland saamayn ka dhalatay oo shacabka la ildaran yihiin hal tusaale marka la bixiyo gaadiidka ka bixi jiray magaalada kismaayo oo xagga cirka ah oo dhoobley tegi jiray oo siddeetan dollar qofka ku raaci jiray maanta waxaa looga baahday laba boqol iyo afartan dollar inuu bixiyo lix saacadood oo safarna u galo arrintaasoo dadka inta heli karta oo awoodi karto ay yarta sidaa darteed waxaa ka dhashay dhibaataa ka dhalatay inay dadkii jidka maraan cadowgii dhibaateeyo gabdhihii umalayey oo lagula soo caraer baabuurta ay dhexda ilmihii ku dhintaan ayaga ku dhibaatoobaan arrintaas oo lagula xisaabtami doono hay-adaha sharciga inaan u gudbin doonno ciddii cunaqabatayntaa saartay oo dowladda federaalka soomaaliya oo xaqdarradaa ku samaysay shacabkii doortay u bannaanbaxay soo dhoweeyey maamulka jubbaland ayaa dhowr jeer oo hore waxauu ku eedeeyey dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya faragelin iyo cunaqabatayn inay ku hayaan waxaana khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka jubbaland uu gaaray meeshii ugu saraysay kadib markii dowladdu ay ku tilmaantay doorashadii ka dhacday magaalada kismaayo mid aan sharci ahayn islamarkaana ku amartay diyaaradaha iyagu aada magaaladaasi kismaayo iyo kuwa ka yimaada inay marka hore soo maraan magaalada caasimada ee muqdisho garoonka diyaaradaha aadan cadde si baaritaan loogu sameeyo taasoo qayladhaan xoogan ay ka keeneen maamulka jubbaland ee uu madaxweynaha u yahay axmed maxamed islaam axmed madoobe cabdulxafiid cabdisamad idaacadda s b s muqdisho Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.